midowda yurub ayaa sheegay inay warqad cusub ka heleen dowladda britain taasoo codsanaysay in dib loogu dhigo kabixitaanka britain ee midowgaasi ilaa iyo koob iyo soddonka bisha january ee sanadka laba kun iyo labaatanka kadib markii baarlamaanka waddankaasi uu cod sidaasi ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha xilligan ee talada haya ee britain e boris johnson ayaa dhowr goor waxa uu ku celceliyey inuu waddankaasi ka saari doono midowda yurub heshiis iyo heshiis la-aan koob iyo soddonka bisha oktoobar oo ay inaga xigto koob iyo toban maalmood oo keliya maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warqadan midowda yurub loo diray waxa uu ka waraystay maxamed ibraahim hereri oo ka faallooda arrimaha dalka britain
warqadu walaa la diray waxay la xidhiidhaa shalay toole wixii ka gaadhay guuldaradii ka gaadhay oo kale ama lagu khasbay in ay dowladdiisu aan sharciga heshiiska uu la galay midowda yurub oo kale aan baarlamanku ogolaanin ilamaa iyo inta dhammaanay la dhammaystirayo shuruucda la xidhiidha ee kabixitaanka oo markaa heshiiskiisa oo kale ogolaansha la siiyo taasi waxa ay keenaysaa in maadaama toban maalmood ama labiyo toban maalmood oo keliyaati ay ka hadhay bixitaankii midowda yurub uu ra-iisul wasaaruhu wakti weydiisto yurub ay u kordhiso maadaama aan laga gaadhsiinaynin shuruucda oo dhan la dhammaystiro taasna aanay ahayn tuu rabin ra-iisul wasaaruhu qodobka caynkaasa waxaa ku keenay wasiirkii hore golaha wasiirada ee dowladdii cameron ninka la yidhaahdo oliver letwin waan gartay marka soo jeedintii shalay loo fadhiyey buu ogolaaday bay ka dhigantay waxay ka dhigan tahay shalay tole isaga ayaa ka noqday heshiiskiisa inuu u codeeyo waayo waxa ay dowladdu ay ka cabsanaysay in heshiiskaoo kale la jabiyo markaa sharcigii wax laga bedelay lagu lifaaqay heshiiskaas ayaa markaa baarlamanka maray oo ka dhigan inaanay dowladdu heshiis la-aan kaga bixi karaynin marka la gaadho koob iyo soddonka bisha haddii aan la dhammaystirin shuruucda bixitaanka waan gartay marka berri baa la ballansan yahay isniinta maxaa laga wada hadli doonaa dowladdu waxa ay sheegtay in ay berri toolo sharciga keeni doonto marka berri toole waxa weeyaan waa bandhigii ama waxaa la yidhahdaa akhriska koowaad oo kale ayaa la yidhaahdaa berri markay bandhiga sharciga soo bandhigto oo kale salaasadana markaa la galo akhriska labaad ama waxaa lagu bilaabaya dooda oo kale heshiiska marka taasaa u qorshaysan dowladdu iyadu waxay leedahay waxa naga go-an inaanu koob iyo soddonka bisha aanu ka baxno heshiis iyo heshiis la-aanba taasoo uu maanta ku celiyey wasiirka qaabilsan qabanqaabada kabixitaanka michael gove isagu wuxuu yidhi taasaa weli naga go-an laakiinse maadaama uu sharcigaasi meesha yaallo yurubna warqadii loo diro dee yurubna la filayo dhawaan inay jawaabta ka bixiso lama garanayo sidee taasi de uma muuqato inay suurtagal tahay laakiinse weli way ku adkaysanayaan waan gartay markaa dabcan mucaaradadu ma sahlano oo sidii de horeyba ay usoo ay guuldarrada u badi jireen ba ayaa haddana suuragala inay mucaaradku u diida arrintaas mucaaraddu ma sahlano dowladdu maaragtay majoritigeeda oo kale ama aqlabiyad la-aanteeda oo kale waxay maraysaa lix iyo soddon toddobiyo soddon ayay maraysaa laba boqol iyo sideed iyo siddeetan bay haystaa maan filaya laakiinse waxa ay u baahan yihiin majoritigoodu in saddex boqol iyo labaatan oo kale ay heshiiska oo kale u codeeyaan marka taas ma haystaan waxa kale oo kasoo horjeestay xisbigii dowladdiisa taageeri jiray ee waqooyiga ireland ee xisbiga d u b la yidhaahdo tobankoodii xildhibaan shalay toole way ka codeeyeen waxay muujinaysaa haddii shalay toole oo kale heshiiska ay raalli ka ahaan lahaayeen ama ra-iisul wasaaruhu meel kale uga wareegi lahaa oo xisbigaasi dowladdiisa taageeri lahaa way u meermari lahayd oo halkii ay saddex boqol iyo labiyo labaatan cod ay ku guuldaraysa lagaga helay dowladda waxay ku guulaysan lahaayeen saddex boqol iyo lix iyo toban haddii ay raacaan qolada d u b gu d u b gu baarlamanka laftigooda shalay tole waxay ra-iisul wasaaraha ku eedeynayeen inuu iyaga khaayimay daacaddarre inuu muujiyey beenna uu u sheegay jabhadaha waqooyiga ireland ka dagaalami jiray ee raba inay waddankan oo kale la jiraan la yidhahdo loyaliska ama qolada daacadda waa boqortooyada oo kalena waxay sheegeen inay iyagu bilaabi doonaan kacdoon marka mucaaridadu kama koobno oo keliyata xisbiyada siyaasadda iyo waxa baarlamanka ka dhacaya waxaa laga yaabaa bulshada intiisa kale inay gaadho waan gartay afhayeenka amaba speakerka aqalka hoose ayaa waxaa la yidhahdaa isaguna dabcan waxaa la yidhi wuxuu tegayaa waa octoobar koob iyo soddonkeeda oo xilligii dabcan ballantu ay ku ekayd isaga waxaa la yidhahdaa si buu dhinac ula jiraa isaga waxa ay ku sheegaan waxay yidhaahdaan waa xubin firfircoon waxay yidhahdaan waa afhayeen ama guddoomiye firfircoon oo aan dhexdhexaad u ahayn baarlamanka oo kale markaa shalay toole markii ra-iisul wasaarahoo kale uu guuldar uu guuldarraysteen ka noqday ma garanaysaa heshiiskiisa oo kale inuu baarlamanka hor keeno waxa dhacday in gabadh xildhibaan oo iyadu qoladii maxkamadda scotland oo kale dowladda kaga guuleysatay dacwadda keentay ay sbiikarka ama guddoomiyaha baarlamanka oo kale weydiisay hadduu ra-iisul wasaaruhu warqadda qori waayo uu ku weydiisanayo kordhiska siduu sharcigu dhigayo in uu guddoomiyaha laftigiisu warqaddaa qori karayo markaa taana wuu aqbalay guddoomiyuhu markaa waa dhexdhexaad shalay toole sharciyada lagu lifaaqayo wax lagaga bedelayo oo kale heshiiska ra-iisul wasaarahu uu soo saxeexay dee guddoomiyahay ahayd afarta qodob ee lasoo gudbiyey isagaa kala dooranayay markaa labada bedel ama amendment uu doortay oo kale waxay ahaayeen tii la xidhiidhay oo kale hadduu sharcigu baasgareeyo in lagu daro afti cusub la qaado iyo haddii la sugo ilaa inta shuruucdoo dhani dhammaanayso ka hor intaan heshiiska loo footayn marka labada goorba wuxuu ka qaatay tallaabo cad ayuu ka qaatay ra-iisul wasaaruhuna wuxuu isagoo u sheegay shalay tole baarlamanka gudihiisa markaan arkay inaad labada bedel dooratay ayaan arkay inaanu jaaniskaygu fiicnayn markaa wax wanaagoo iyaga dhex yaallaa ma jiro waxaa baaba-ay waxyaabihii waddankani isku xukumi jiray la odhan jiray odaytinimada amaba tanaasulka aaminaada shaki la-aanta oo qofna aan loo arkin qofka kale inuu xumaan u socdo magaraysa qof kastaaba meesha uu wanaag iyo wixii waddanka dantiisa ah oo kale u rabo marka wixii oo dhan baa meesha ka baxay oo waxaad moodaa taasaa isbedeshay oo meesha ka baxday marka saameyn weyn bay ku yeelatay maaragtay bixitaankan ra-iisul wasaaruhuna wuxuu codsaday markuu baarlamanka la hadlayay wuxuu yidhi waxaanay saddex sannadood bay soo jiitamaysay waxaynu u baahanay buui in lasoo dhamaystiro siyaasaddii waddankay curyaamisay sumcaddii waddankeenana baabaabay ka dhigtay buui marka waa in laga gudbaa xildhibaanaduna ay aqbalaan buu yidhi waajibaadkooda oo ay ka rumeeyaan buu yihi waxay rabaan shacabku waan gartay dad baa shalay dibad baxay aada u badan baa la yidhi isugu soo baxay dalkaasi oo meelo kala duwan weliba magaalooyin kala duwan ka yimid haddii la eego xilliga soo socda doorasho ka dhacda baarlamaanka dhexdiisa ama afti dadweyne wax suuragal ahay ma jiraan labadaa markaan eegno labadu waa kala gaar dadka shalay tole isu soo baxay waxay doonayeen baarlamanka oo kale inay u muujiyaan sida aanay raallida uga ahayn in yurub laga baxo dee heshiis iyo heshiis la-aanba iyagu ma rabaan waxay doonayaan waxaa la yidhahdaa codka dadweynaha la yidhahdaa ama cod labaad oo shacabka loo qaado afti kaleo laga qaado ayay rabaan dadka isku soo baxay waxaa lagu qiyaasay inay ahaayeen ilaa million waxa ay ka yimaadeen ingiriiska dee halka galbeedka iyo xagga ugu hooseysa oo kale koonfurta oo kale waxa ay ka yimaadeen waqooyiga scotland iyo halka ugu sarreysa marka hal milyan oo qof baa isu soo baxay waxay doonayeen afti cusub in la qaado waxay yidhahdeen wixii dadka markii hore loo sheegay wax laga dhabeeyey maaha bay yidhahdeen waxaan jirin baa markii hore laydin sheegay maanta xaqiiqadaad og tihiin haddii ay doorasho timaado dowladda doorasho way rabtaa iyada ayaana doonaysa doorasho cusub in la qaado laakiinse mucaaridka ayaa ka diiday oo kale u ololay oo u codayn waaya in doorasho la qaado doorashada waxay u baahan yihiin afar boqol iyo afar iyo soddon xildhibaan inay u codeeyaan doorasho waktigeeda kasoo hormartaa in la qabto laakiinse toddobaadka soo socda oo kale ayaa ugu dambaysa waktigii doorasho la qaban kari lahaa novembar oo kale dhacda waayo sharcigeeda hadda lasii dhigaa bilaha qabowga oo kale run ahaanti doorasho ma dhacdo doorasho novembar ama bisha koob iyo tobnaad dhacdo waxaa ugu dambeeyey sodomeeyadii doorasho bisha decembar ama laba iyo tobnaad dhacdana waxaa ugu dambeysay labaataneeyadii marka doorasho dawladdu way rabtaa waxay leedahay baarlamankani ma sii jiri karayo laakiinse siday ku gaadhayaan iyagoo maxameda baarlamanka ay u taallaa inay u ogolaadaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim hereri oo ka faalloda arrimaha dalka britain oo goor dhoweyd khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a